Magaalada Dhuuso-Mareeb ee caasimadda Galmudug wayba ku bilaabaday ololaha jidfuris iyo reetaangnagow bilicda ee taaseyta ayuu suub yahayan maamulka xaafado ee magaalada Dhuuso-Mareeb xaafada dayax oo ku mid a xaafado magaalada seytiya wayba bilaaweena dadshe iniyo jidfuris iyo suubyan waana laka dabargooyow geedka longorodow geed yahuudka oo inta badan kabahi jididka xaafada seyti maamulka xaafada iyo bulshadaasaya bilaabay hiraabtan ololayo markaaseyti ka cirib tiraayeen geed yahuudka cabdirasaaq maxamed xuseen gudoomiyaha xaafada dayax yo weyba uusan mahadnagay bulshada oo fadaayta iniye reedangnagta bilicda xaafada seyti maalmahanba waxaa noo socday ololaha nadaafadda oo aan ka wadnay xaafadda iyo wadda furis ayaa noo socotay meel fiican ayay noo maraysaa saaka waxaan ka shaqaynay qaybaha qaabaalkii geed yuhuudka oon jaraynay waxaan aad ugu mahad celinaynaa bulshada xaafadda dayax oo si wanaagsan noola shaqayday waxaan ugu baaqaynaa qaybaha kala duwan ee bulshada inay ka soo baxaan xaafadaha ka qayb qaataan ololaha nadaafadda shaqooyinka socda hawsha hadeer waa ka baxda sidii hore waxaa ka bilaabanaysa magaalada shaqa ka bilaabanaysa xaafadaha qaybooda kala duwan waxaa bilaabanaya laamiyaashii haddii allah awoodda la ogolaado waxaa bilaabanaya oo kaleeto in wadooyinkii la ballaariyo yaryarka ahay oo goladaha ku jiray wixii golo ku jira golada laga saaro wadooyinka oo ay jarteen dadka oo dhagaxda ay ku gediyaan dhagaxda laga wareejiyo waxaan marka waan ku boorinaynaa bulshada xaafaddu inay la tartamaan xaafadaha asaagooda ah oo ay ka soo dhex muuqdaan oo waa ugu horrey jireen xaafadaha ay sidooda ugu horreeyaan oo ay ka shaqeeyaan xaafadaha oo waddooyinka ay ka shaqeeyaan carakaaweeyaan intaas ayaan ugu baaqaynaa waxaan kaloon ku boorinaynaa xaafadda qaybaheeda kala duwan oo xaafadaha waxaa ka jirta mugdiyaa ka jira in qof walba hubo uu gurigiisa hortiisa layr isaga xiro si aysan ugu soo gamban tuugada iyo qaadqo dariiqa iska buuxa waddanka iska jooga aysan ugu soo gamban ayaan ugu baaqaynaa qaar ku mid a bulshada ku qayb qaadatay ololaha jidfurista iyo reetaagnagowka bilicda ee degmada dhuusamareeb gaar ahaana xaafadda dayax yaan mahadnagay maamulka xaafadda iyo maamulka degmada dhuusamareebba bismillaah ilaah ayaa mahadda iska leh noo suurtageliyey nadaafadda maanta aan ka shaqaynayno in badanna waa ka soo shaqaynaynay waxaan rabnaa xaafadda in nala shaqayso bulshada xaafadda iyo dhallinyarada kuwa maanta nala shaqeeyey iyo kuwa hore noola shaqey jira intaa waa mahad celinaynaa wadooyinka iyo nadaafadda xaafadda waxaan rabnaa inay xaafaddu nagala shaqaydo ganacsatada iyo bulshada iyo dhallinyarada iyo dhammaan xaafadda dhan waxaan ka codsanaynaa xaafadda bilicdeeda in nalakala shaqeeyo wadooyinka in nalala toosiyo dadka boosaskooda ay ku yimaadaan jidadka ay nala hagaajiyaan hadduu ilaahay idmo waa soo dhoweynaynaa inta nala shaqayda iyo inta nala shaqay doonta aad iyo aada ugu mahad celinaynaa dhammaantood inta badan xaafado magaalada dhuusamareeb yo wayba jididshee ka baxeena geedka longorodow geed yahuudka kaaseyta oo maamulka degmada uusa ka dadaalahay inuusa ku cirib tira guud ahaan galmudug